Halkani waa shabakada warbaahinta idaalinews.com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
waxaad og tahay dhowr iyo labaatantii sano hadda maaragtay lasoo dhaafay wadanka maamul aada u wanaagsano maamul dowladeed ah oo tooso dhammaan deegaanada degmooyinka iyo gaaray ma jirin marka dabcan waxay u baahan tahay maadaama caasimadii koonfurbeedka soomaaliya inay noqoto la rabo waxaa jira inay u baahan tahay meelo ay gaardo helaan meelo madaxtooye meel madaxtooye ah meel golaha baarlamaanku maaragtay gudi looga dhigo sidoo kale waxaa loo baahan yahay hadda qorshaha noogu jira in maaragtay airborkaas ku yaala la dhiso dekeda in sidoo kale la dhiso marka dhammaan howlahaas aadka u muhiimsanaysa way ka geli karaa in caasimada koonfur galbeed soomaaliya ee baraawe ay maaragtay u shaqeyso ay noqoto caasimad maaragtay magaalo caasimo caasimad u qalanta howl howsheeda ayaa lagu jiraa insha allah howshaas oo hadda bilowga hadda qorshaheeda bilow yahayna markay soo afjaranto insha allah waa dowladda way u guuri doontaa inta ka horeysana magaalada baydhabo ayay si gaara ugu shaqeyn doontaa